qurayshoo reer fihri ah ninkaas baa mawlihiisa ahaayo markaa waa mawla mawla qurayshin buu noqonayaaye laakiin amhila taasna kutubta inoogaba sugano bal markaa waxaa weeye muhimku isaga nin yaziid ibnu rumaano laydhah baa mawlaha reerkooda leh ama qoyskooda leh walaha qoyskooda kaas baa isaguna mawlaba ahaa asalkiisiio nin yaziid ibnu unays laydhah quraysha ayaa welihiisa lahaa bal taasba weeye ama ibnu saalix isagu waa reerkii haynoo quraysh shaqo kumay lahayn waana hadalka uu dahabi iyo ibnu cabdilbar iyo ibnu xajar iyo suyuudi iyo a'imadii kale guud ahaan meesha kaba hadashay ay yidhaaheenoo bal cibaaradan ah ibnu kasiir dhacday waa kitaabkiisan dee cid kalena qolooyin kalena allah in yar baa dhici kartaa furuuqda u dhaxaysa raggaa kale amansaab sida kuba sugan iyo dee bukhaariya guud ahaanba taariikhdooda iyo taraajumtooda barhkoodna waxay ka dhigaan kolley mawla lmawla weeyaan ee cabdillahi bn wahab inuu bal haweenay reexaano la odhanayo ninka yaziid ibnu unays mawlaheeda ahayd inuu mawlahooda ahaa kuwana ninka yaziid ibnu rumaano ayay kaba dhigaan laakiin bal muhimku waxa weeyaan cabdullaahi ibnu saalix ma aha walaha ma laha cabdullahi bn wahab cabdullahi bn wahabina mawla cabdullahi bnu saalix ma aha waana labadnoo dikri ahaan meesha loogu wada sheego kala goono meeltu hayna ayaaba loo nisbeeyaa midna quraysh baa loo nisbeeyaa laakiin cibaaradan imika ibnu kasiir dhacday oo dee kitaabkiisan un imika dhacday waa cibaaro bal markaa nadar ku suganya ama arrintoonaysta ahayn intan doonaya ina iskuba baraarujino waayo shalay dee casharka dhammaadkiisii bay aheeda taaba weyn wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waqad kana jamacat min saadaati alculamaai fi zamani salafi waqad kaana waxay ahaayeen jamaacatun jamaaco min saadaati alculamaai culimada raggii madaxdooda iyo sayidyaashooda ee uba mudnaa kaba mid ahaa fii zamani salafi salafkii zamankiisii min almawaali mawaaliday ahaayeen oo taasi kolley waa maxaasinta islaamku leeyahayo dadkii markii hore bal dee carab ahaayee uu qur-aanka markaa kuba soo degay iyaga dhexdoodee rasuulkuna uu kaba dhashay markii ugu horreysay islaamka asal u ahaa markii dad aada u badan oo kaloo dadkima kala muslimiinta iyagiina ay dhex galeen ay soo islaameen ee islaamku dhulkoodii gaadhay may samaysmin wax dabaqo ahoo kala sooc ahoo kana dee saydiyaashii ah dadka kalena waa dabaqo ka hooseeyo sa dee nidaamka meelaha kale oo dhan kaba jiray waxay noqdeen dadkii yimi iyaguna dad muslimiintii uun kaba midoy kuwan uun laba simano waxa lagu kala soocaa yahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum taasna maxay keentayba iyaguna dee cilmigii iyo aqoontii intay laba barteen bal ay baradhaafiyeen dadkii markii hore carbeed ay baradhaafiyeen iyagu ay noqdeen dadka lagaba dambeeyo dadka mawaalid ah ay noqdeen ayay keentay taasi marka waqtigii salafka waqtigii taabiciintaba eg waxa weeyaan bal magaalooyinkii islaamka intii ugu mudnaydba raggii ugu waaweynaayo joogay ee culimada ahaayee markay noqoto dee lagaga dambeeyey sayidka beldadaa laguba tirinayay cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo si kastaba intoodii badnayd waxaabay ahayn dad aan carab ahayn oo ama dee cidqi ha gaadho ha taabto ama cajamun ha kaba dhasheenoo dad dee cidqiyo waxyaalahaasi markaa asiibayba dee addoonnima asiibtayba ayaanay noqoninbe bal dad saasa ayay ahaayeenoo wuxuu leeyahy tay buu inoo sheegayaayo zamankii salafkaba in badan oo aada u badan oo saadaadkii culimada ah ayaa waxay noqdeen min almawaali waqad rawaa muslimun muslim wuxuu wariyey fii saxiixii kuba wariyey ana cumara bna alkhadaabi cumar ibna alkhadaab lamaa talaqaahu markuu ka hor yimi naa'ibu makata maka ninkii naa'ibkeeda ahaa oo ujeeddadu waa caamilkiisii ama waaligii maka joogay ayaa isagoo sooba xajay ama soo cumraystay baa cusbaan meesha la yidhaaho laba marxale maka u jirta ayuu kula kulmay adugu waa la kulmay halkaasay ku kulmeen ninkana naafic ibnu cabdilxaaris alkhusaaci baa la odhanaya oo nin carab oo reer khusaaca asnaa dariiqa dariiqa dhexdiisa fii xajina cumra xaj ama cumro cumro xaj buu u socday ama cumro ee laakiin bal halkaa cusbaan buu waaligiisii maka kulaba kulmay ayuu qaala lahu cumar baa wuxuu ku yidhi man istakhlafta calaa ahlilwaadiida waadigan adugu ka soo baxo lama joogtid imika ee yaad kaga timiyo halkaagii aada naa'ib kaba dhigatay ood khaliif uga dhigtay waadigu sheegayaana waa waadi makeh biwaadin hayri di zarcin macnaa dadkii waadiga ama makaree dadkii deganaa yaad caamil ugaba dhigtay kollay lafdiga muslimna halkan wuxuu ahaa man istacmalta istakhlafta bedelkeeda walow lafdiga istakhlafa inta dambe xadiiskaba uu dhacay qaala marka naafic baa wuxuu ku yidhi cumar ibnu abza ina abze macnaha waa istakhlaftu ibna abza istakhlaftu calayhi waa mafcuulkii ibna abza ina abze ayaan anigu khaliif ama caamil iyagii ugaba dhigoon kaga imi qaala cumar baa wuxuu yidhi waman ibnu abza ina abzuhu waa ayo ma garanahaynba ina abzahan aada kaga timid waa ayo muxuu yahay ke qaala wuxuu yidhi markaa rajulun min almawaali waa nin dadka mawaalidaa kaba mida oo bal lafdiga muslim wuxuu ahaaba mawlan min mawaalina waa nin mawlo oo mawaalidayada reerkoodii kaba mida taas buu yidhi fa qaala cumar baa wuxuu yidhi intan dhexdeeda muslim jumlooyin baa kuba sugnaa sheekhu ikhtisaarsaday macnihii uuuba soo arooriyeyna waa intay aada ugaba muuqatay oy ahaydba sheekhu inuu taam yeelo waayo wixii uu atarkan uu soo qaatay iyo xadiidkan dee laba socda qisadan iyo dee xadiidkani waa macnihii inta kaba maqanba aada inooguba muujinayay oo wuxuu cumar yidhi se muslim inooguba sugan waxa weeyaan istacmalta calayhi mawlan ma istakhlafta calayhi mawlan ma nin mawlo ah ayaad iyagii khaliif iyo caamil ugaba dhigtay dadkii ood kaga timiyood dee caamilkii kaba dhigtay markaas baa wuxuu yidhi naafic baa odhanaya inahu qaari'un likitaab illaahi caalimun bilfaraa'id waa nin kitaabka ilaahay xifdisanoo qaari ahba wey cilmigan dhaxalkii ama faraa'iddiina aqoon sare u leh taas buu yidhi oo hadalkaas buu ku yidhi o ujeeddadu waxa keenay inuu caamil kaba dhigo oo uu dadkii reer maka ee quraysh iyo taasba uu caamil ugaba dhigay nin mawaale mawlo ah waa aqoontii uu lahaa kitaabka ilaahay iyo aqoontii cilmiga faraa'idba ama cilmigiiba guud uu lahaa markaas baa cumar yidhi hadalkan xadiidkan ama markuu hadalkaa ku yidhi eg waa hadalkaasuu yidhi sababtii dee uu istikhlaafkiisa keentay waa inahu qaari'un likitaabillaahi caalimun bilfaraa'id markuu taa yidhi ou yidhi ama ini ama waa adaatu istifsaaxun inii anigu samictu waxaan maqlay nebiyakum nebigiinni sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh ina allaha ilaahay yarfacu waa kor yeelayaa bihaada alcilmi aqwaaman oo dad markii hore aan mansilo lahayn oo nasab saas oo dadku ay qadariyaan aan lahayn oo jaahi iyo sharaf iyo dimaal iyo waxba aan lahaynba oo dadka agtooda kuma hooseeyey ayaa markay aqoontan diineed yeeshaan ay dee kuna dhaqmaan ayaa ilaahay magacoodii iyo sharaftoodiibuu sare u qaadayaaba yarfacu bi hada alcilmi aqwaaman waa adduunyadaba oo waaba taa keenay inuu dee iyagoo quraysh oo dhammi ay joogaan qurayshi ay joogto ninkaa mawlaha caamilkaba uu noqday waa miisadan uu yeeshay daraaddeed aakhirana dee sharaftaa kaba weyn baa ilaahay siinaya wayadacu bihi aakhariina kuwo kalena hoos buu ugu dhigayaa oo kii dee isagu sharafta lahaa nasiibka ahaa magaca lahaa markuu ka jeesto wuxuu noqonayaa kaa aan qiimaha lahaynbo hoos buu uguba dhigayaa taas buu yidhi oo xadiidkana saxiixa muslim ayuu saa sheekhu inoo sheegay uu kuba sugan yahay oo bal markaa maxay haddaba saadaadkii culimada uga noqdeen mawaalidaasi u noqdeen waqtigaas bal waa dadkii u badnaaba iyagay noqdeenba oo barhkoodna ay yidhaahaanba cabaadiladii markay dhinteen dabadeedba dee xaggii culimadii waaweyneed waxay noqdeen dad aan carab ahayn ama mawali oo dee intii reer madiine fuqaadii reer madiine toddobada ahayd oo nin kaliya mooye intooda kale carab ahaa iyo saciidi adigu waxoogaa bal amsaashoodii shacbiya naqaciyeynaha mooyeen waa dee cilmigan diyaanadan iyo riwaayadan oo keentay dee bal iyaga iska daa cid kale khulafadii inay iyagii majaalistoodii iyo meelahoodii ay yimaadaan iyagoo ama cilmi kaba doonaya masaa'il weydiinaya sidii dhacdayba cadaa bn abi rabaax oo maka dee caalimkeedii ahaa ninbuu ahaa laga yaaba asalkiisu inuu xabashiba yahay oo kollay wuxuu kuba dhashay meesha ama wuxuu yahayba dee janad meeshan adugu halkii ugu horreysay uu ka degay yaman mucaad ibnu jabal nin buu ahaa marka la eego nin aada u madow timihiisu ay dee yihiinba timaha aduu gunguntan ay ahaayeen weliba aafaad kale ayna waa lahaayoo jasadkiisa kaba mid aho dee marka la arkay ishu aani dee waxa weyaan la quursanayo haddana ay dhacday in majaali majliskiisa dee quraysh oo dhamme ay hoostiisa fadhiisanayso kol uu soo xajay nin khaliifaha khulafadii reer bani umaye ka mid ahaa oo masaa'il xajkaa weydiinaya dhici karta isagoon ina dee dan kaba galinba ayuu masaa'ilshii ugaba jawaabo markuu noqdigu nimadiisii ku yidhi bal barta cilmiga ma iloobayo dulligan aan dee dulownay ninka addoonka agtiisa aan kuba dulownay ma iloobaye ujeedadna waxaa keenay de inoo keenina waa cilmigaase cilmiga barta uu yihi bee ay dhacdayna waktigoodii reer bani umaya in la odhanaya markaa xajka la isuguba yimaado laa yufti ilaa cada ibn abi rabax oo cid kale fatwo markaa looma ogolayn bal waxa weeyaan cada ibn abi rabax haddii la waayna ibn abi najiix oo isaguna kole mawla ahaan wadakara wuxuu sheegay azuhriyu suhri suhri baa wuxuu sheegay ana hishaam ibna cabdilmalik hishaam ibna cabdilmalik san baa halkeena dhacday koley siyar calam nubalana markuu soo naqlinayay qisadan waxaa dhacdayba cabdimalik ibnu marwan taas baana keentay inuu qisada nafteeda uu naqdiyo waxa weeye in zuhriya laakiin marka dambe naqdigiisa sheegi doona ayaa qaala lahu ku yidhi zuhri buu ku yidhi man yasuudu makata maka yaa sayid u ah oo sayidka reer maka waa kuma faqultu waxaan yidhi bu ihi cada-un waa cadaha aan sheegayna in abi rabax weeye waxaana laba socotay sheekhu waa ikhtisaarsadayee muxuu sayid ugu noqday oo markaasaa horta wuxuu ku yidhi am min alcarabi am min almawaali ma carab baa mise waa mawaali min almawaali buu ku yidhi waaba dee nin xaalkiisu ta ahas aan soo sheegnay markaas baa wuxuu yihi bima saadahu detuli bidiyaanati wariwaaya waa diinta iyo aqoontii diineed ee riwaayadii ayuu sayid uguba noqdo markaasaa uu raaciyey ina dee sidaa soo arortay qisada ina ahla diyaanati wariwaayati yanbagii an yasuuduu ama an yusawaduu dadka ahla diyaana iyo ahla riwaaya waxaa mudan in madax laga dhigta way muteen markaasaa deeta muxuu ku yihi faahllyamani macnaa ama faahlalymani ay faman yasuudu ahlalyamani reer yamaneed yaa madax iyo sayid u ah qultu waxaan yihi buui daawuusun daawuus su-aashii uu weydiiyo am min alcarabi am min almawaali min almawaali buu yihi waa daawuus asalkiisa waa reer faris waa min alabnaa qaala wuxuu yihi faahla shaami faman yasuudu ahla shaam reer shaam yaa sayid iyo madax u ah faqultu waxaan yihi makxuulun waa makxuul qaala wuxuu yidhi bal markaas isagana tii buu weydiiyey oo ma dee ma masar caraba mise mawaliyo dee tuu raaciyeyba waa cabdu nuubiyun actiqatu imra'atu min hudayl waaba addoon qoladaa nuubada laydhaa ahoo ay xoraysay haweene reer hudayl ayaabuu ninku yahay qaala markaas wuxuu yidhi in fa ahla misra reer masariya waxa weeye sayidoo qaala wuxuu yihi qultu yaziid bnu abi xabiibin isaguna min almawaali unbaa buu yidhi qaala wuxuu yihi fa ahla ljasiirati faman yasuudu ahla ljasiirati jasiira mase hore marar isuu sheegnay waa labadan webi ee dajriya furat inta udhaxaysa ayaa jasiira la yidhaahaa oo qolooyinkan jasariyiintiina waa halkaa loo nisbeeyo reer jasiirana yaa sayid u ah macnaa dadka degaankaa degan oo dhan faqultu waxaan ihi maymuun ibnu mihraana waa maymuun ibnu mihraan qaala wuxuu yihi tiina waa min almawaali unbuu ku yidhi waayo su-aalihi usoo ikhtisaarinaya min alcarabi min alwaala mid kasta lahaaye faahla khuraasana reer khuraasaana sayidkoodu waa kee qultu waxaan ihi addaxaak ibnu musaaximin ibnidii baa iga dhacday waa daxaak ibnu musaaxim oo isaguna mawla ah qaala wuxuu ihi faahla lbasrati reer basrana yaa sayidu ah faqultu waxaan ihi alxasan ibnu abilxasan waa xasan lbasriba weeye oo isaguna waa mawla qaala wuxuu ihi faahla lkuufati reer kuufa de qariinkiisi maxamed ibnu siriin sida abihii siriin anas baaba xoreeyeen faahla lkuufati reer kuufana sayidkooda waa iye uu yahay faqultu waxaa ihi ibraahim annakhaciyu wadakara markaa halkan baana ibraahim nakhaci baa dina carbeeda marka uu soo gaadhi yihi weylaka ama weyxaka yaa zuhri farajta cani markuu ninkaa carab kuba sheegay markaasaa wuxu ihi falama intaha wadakara wuxuu sheegay anahu yaquulu inuu odhanayo cinda kuli waaxidin am min alcarabi am min almawaali fayaqulu min almawaali falama intaha markuu dhameeyey hadalkii ninkaas baanin wax carbeed uu kuba sheegay ibraahim nakhaci ayuu qaala yihi yaa zuriya wallahi baan ku dhaartay latasuudanna almawaali nimanka mawaalidii madax bay noqon ama sayidyaalba cala alcarabi carab bay iyagu madax iyo sayidyaala uba noqon xataa yukhtaba laha ilaa looba khudbeeyo cala almanaabiri dawaanay dhacdo taas dowladihii bani buway iyo salaajaqa iyo dowladihii badnaayese markaa magacu markay dowladdii cabaasiinta magacun ay noqotayba dee iyaga manaabirta raggoodaas baa loogu markaa magacooda laguma khudbeynaya oo la xusaya magacooda laguma sheegaya waalcarabu carabna iyadu yukhtab laha cala naabir walxaal alcarabu taxtaha hoosteeda ay kuba sugan tahay faqultu waxaan ihi ya amiira almu'miniina inamaa huwa amrullahi wa amar ilaahay kan iyo wadiinihi d wadiinuhu iyo diintiisa weeye faman xafidahu ninkii xifdiyaa saada waa madax buu noqon oo sayid buu noqon oo dee ninkaas dadkuba ay ka dambeeyaan buu noqon waman dayacahu kii isagu dayacana saqad oo dee inta badan iyagu suda ay ku jeesteen may jirin gees kalena malaa dee dadka kale khaasatan reer farisi oo iyagu meelahan kuba badnaa iyona dad kitaabo iyo waxyaala yaqaano kollay cilmiga qoridiisiiyo waxyaala u diyaarana waahayna adigu muhimku aad bay arrintani bal haddii qisadan xataa wax lagama sheegaba laakiin waa wax jirtay oo waaqaca oo dee aan garanayno bal taasoo waaqaca dahabi baa qisada markuu soo naqlinayo wuxuu kaba cabiraa weliid ibnu maxamedkan maanta zuhri kaba wariyay alxikaaya munkara ayuu kaba cabira oo xikaaya munkara ah sheekhu waa kasida inooguba daayey weliid ibnu maxamedkan zuhri kaba wariyeyna waa nin aada u daciifa markaasaaba wuxuu isagu kaba cabiraa kolley waatuu inkiraay eh waxaa laga yaabaana bal ma wuxuu soo sheegay yaziid ibnu abi xabiib iyobaa meesha kuba sugan inuu waktigaas oo mawaalidiya dee magaciisaa kuba shugan waktigaa cabdimalik noolaana buu leeyahay dee mabuu ahay nin la yaqaano oo cilmigiisu soo baxo nin shaaba ayuu ahaabo waa qisadii wax hoosu dhigaya laakiin de maxaa dhacay kitaabkiisa inay qisadu dhacday cabdilmalik halkana hishaam ibnu cabdilmalik oo markaa caalim la yaqaano ahaabaa inooguba sugan saasaa wuxuu raacayaa dahabi falacalahaa tamat lizuhriyi maca axadi awlaadihi cabdimalik inaanay ahayn ba arrintuye nin awlaaddii cabdimalik kaba midee dee waqtiga raggana ay ragooda waaweyn ahaayeen markaa joogaya inay qisadu iyo zuhri dhex martaa suurtagala buu de imankana haddii taasi inoo taalaaba waa hishaam ibnu cabdimalik oo markaa jaanibkii uu kaba naqdiya xagga cabdimalik inay noqoto iyo zuhri hadalkani mid dhex maray waaba dee imanka tina nogmama sugno naqdigaasi halkan dee wuxuu noqonayaa mid aan bal markaa meeshii halkiisii ahayn ayuu noqonaya qultu waxaan idhi waxaa odhanaya ibnu kasiir wasa'ala bacdu lacraabi dadkii reermigaa barhkood baa waxay weydiiyeen rajula nin min ahlilbasrati reer basra kaba mida ayuu weydiiyey su-aal oo sa'ala bacdu lacraabi rajula min ahlilbasrati faqaala wuxuu yidhi man huwa sayidu haadihi lbaldati baldadan waa basra sayidkeedu waa kuma ayuu ku yidhi waa ninka reer miyo magaalada yimi ayaa nin reer basra weydiiyo magaaladan dee ninka sayidkoodii waa ayo ayuu o qaala wuxuu yihi markaa ninkii alxasanu bnu abilxasani albasriyu waa imaamkii xasan albasri qaala wuxuu yihi ninkii acraabiga mawlan huwa ma mawlaa ninkani qaala wuxuu hi nacam haa qaala ninkii acraabigahabaa wuxuu ihi fabima saadahum muxuu madax ugu noqday ama sayid ugu noqda sayidkani maa tii suldo ee waa ninkaa dee magaciisa uu yahay ama dee lawada yaqaano mashhuurka lagu daydo laga dambeeyo laga wado bal markaa sayidkooda muxuu u noqdayo faqaala wuxuu yihi ninkii reer basraa yidhi bixaajatihim baahidoodii sababteed ilaa cilmihi cilmigiisa ay u baahdeen wa cadam ixtiyaajihi ilaa dunyaahum iyo baahila-aan aanu u baahan adduunyadoodii oo dee ninkii haddii cilmigiisii loo baahayo laakiin iyaga adduunyo uga baahayo maalin kastaba iyaga wax weydiisanayo inna qiimo iyo magac kuma yeelanayo dadka agtoodiio bal dee wuxuu noqonayaa ruux laba xaqiroo la yaraysto ee laakiin isagoo ka maarmay adduunyadoodii oon waxba ka doonahayn weydiisanahaynna kaba maarmay iyaguna ay cilmigiisa u baahayin taas buu sayidkooda ugu noqo faqaala alacraabiyu hada lacamru abiika huwa sudow taas weeye madaxtinimiyo sayidnimo arrinkeedu taaba weeye ayuu yihi bal kolley masaladani waa masale iskaba macruufa ibnu khaldunna hadaluu kuba leeyahay muqadimadiise laakiin haddaan dee taariikhdii culimadeena iyo taraajimtii eegno waxaa la arkaaba dee san iyada waa qaso waaqaco in badan oo culimadii kaba mida ma intoodii badnayd manaadiq badan qarnigaa koobaad ba akhirkiisii marka la soo gaariyo wixii ka dambeeyey waxaabay ahaayeen taas imaamyadan madhabaha abuu xaniifa mooyo cid kaleo mawaaliyi kumama jirto aan eegna cilmiga xadiidka oo kale bal raggan umuhaadka lixda ah leh dee muslim oo keliya ayaa carab laguma sheegaa isaguna halka ku koray bilaaddaa kale ahayd uu kuba dhintay reer naysaabuur buu ahaa bal oo la yidhaha qabiiladan qoshayre loo nisbeeye waa ka dhashay bal iyadna waa dhici kartaa qowl inuu jiro inuu mawlo yahay intooda kale o dhami waa dad cajama oo kale bal quraadiio kama wada horreyso raggaa ka wada horreysa haddaan eegno dee laba nin mooye intooda kale waa mawaalidaasuno abu camrihim walyaxsubiyu bnu caamirin sariixun wa baaqihim axada bihi lwalaa shaadibi cibaaradiisii oo muxuu kaba cabiray abu camrin almazini oo nin carbeed oo la yaqaani ah iyo ibnu camr ninkan la yidhaaho oo isaguna yaxsubkani yaxsub iyo yaxsib iyo yaxsab intaba waa nisbada way idhaaheen waa jir waa reer yamaneed waa waa qabiilo walow dee uu shaam yahay laakiin waa qabiilo yamaneed ama badni reer yamana labadaas buu kaba cabiray ayaa sariixa carab ah khaalisa wa baaqihim axaada bihi lwala waa quraadii toddobada ahayd shanta kaleba waa dad adugu mawaali uuna ama cidqi ha jiro riqi ha jiro ama wilaayo cajamun haba ahaatee laakiin inta kale waa taas bal quraadii haddaan eegno muxadisiintii waaweyned haddaan eegno fuqahadii dee beryada badan kabadaa hadalkeen ba iska daa bal arrinta la yaab kale cilmigii luqada carbeed raggan dee qaadadeeda ah ee dee si waweye amtaasheedii hadday balaaqatayna jurjaaj iyo jurjaan iyo sakaak iyo raggaasoo dham rag carbeedba maaha waana luqadii carbeed raggan dee kutubtoodu ay tahay kuwa qiimada ah lagaba dambeeya iyagu aimadii meelahaasba oo bal markaa taas waana kollay indimaajkii iyo arrintii inaanay noqon wax dabaqaado dadna la sareey dadna ay qofka sareeyan kuwana ka hooseeyaan diinta islaamka markii la wada qaatay dad siman si u wada baranaya si u wada fahmaya si ibtikaar iyo inteej ugu wada leh ay dadki noqdeen oo weliba jaanibkaasna iyagu ay kaba badsadeen dadkii kale carbeed oo markaa arrintani waa arrin mudan weeye waa wax jiro annawcu alkhamis wa situn noocii shan iyo lixdanaad ee ugu dambeeya anwaacdii kitaabka macrifatu awdaani ruwaati wa buldaanuhum ruwaaddu meelaha waddanadoodu ay tahay iyo beledyaashooda garasho la garto oo dee iyaduna kutubtan ansaabtu walow aanay dee nasbo waddan ku khaas ahayn laakiin qeyb dhan bay kaba tahay eh oo waa kutub kala duwan baana baabka kuba sugan de kutubtan taraajimtana way nooguba sugan tahay markay nisbada kaba hadlayaan nisbadii wadano qeyb weyn bay kaba tahay taas bal garashadeedii wahuwa markaa noocan awdaanta ruwaadoo laba garto dee waana waqtiyadii dambe magaalooyinka la degay nisbadii halkii qabiilo la isaga nisban jiray nisbada badankeedu waddan bay noqotay mimaa kiibuu kaga midiyey yactanii biha ay u ihtimaamaan weeye ay ku dadaalaan macrifadiisa kaiirun in badan oo min culamaa ilxadiidi xadiidka culimadiisa kaba midi wa rubamaa tarataba caleyhi inuu kaba ratimaana la arkaa noocan fawaa-idu muhima fawaa-ido weyn oo maaha hebel waa waddankaasun oo garashadeedu inay tahay waxaan qiimo sidaasa lahayn faa-iidooyin weyn oo bal xaggii xadiidkii iyo darajadiisiiyaba calaaqa laba yeelanaysa iyo umuuro xadiidka xukunkiisa iyo darajadii aan kaba qaadayno ina tusaysa taasoon ku ogaanayno inuu yeeshaaba la arkaayo minha fawaa-idda maxaa kaba mid ah fawaa-id dowraa jirtay bal tan uu sheekhu inoo dhigtay macrifatu sheekhi raawi raawiga sheekhiisii oo la garto farubamaa waxaa la arkaa ishtabaha inuu waxa weeyaan dheeh galo oo raawigu bikayrihi isaga keyrkii uu kuwa dheeh galo ama sheekhiisani keyrkii dee waxa weeyaan sheekhi uu kuwa kaleo isku magac ahaayeen halkii muttafaqi iyo muftariqi ay jiraan oo iskuba mid noqdaan fa idaa carafnaa markaan garanno beladahu raawigan beledkiisa aan garanno tacayana waxaa mutacayin noqonaya oo meeshii dee ruuxan aan sheekhii lagu fasiraya belediyuhu kii la beledka ahaa haaliban inta badan wahada muhimu jaylun waa nooc weyna bal maalan kasoo qaado waa raggii aynu kuba soo marray halkii almuttafiq almuftariq oo kale imaka waaba kolkol bay almuttafiq almuftariq culimadu kuba soo daraan cabdullaahiyadoo keliya miaalahan haddaan usoo qaadano haddii cabdulaahigan ay idlaaqeen reer maka oo kale ibnu cabaas bay yidhaahaan ninku hadduu reer madiine yahay ibnu cumar bay yidhahaan hadduu ciraaq yahay oo kale ibnu mascuud bay yidhahaan umuuro saasaa jira hadduu khuraasaan iyo dhulkaayo walow dee ninka dambeeyey ibnu mubaarak baa cabdulaahiga ay idlaaqaan uu yahay haddaba haddii sanadkii uu inooguba suganyay cabdullaahi keliya oo ku yahayna aynaan garanaynay dad baaba isku magac ahaayeen oon raawigiisii aragno oon garanno raawigani beledkii uu ahaa waddankii uu kaba soo jeeday maxaa halkaa aan garanaynaa ninkan dee markii hore dadka kale aynagaga jiray ee inoo cadaynkuu yahay ee dad ay isku midin ay jireen ciddii u ahaa baan garanaynaa oo nin markii hore aynu garan la-ayn oo aynu markaas meel aynuu qadna dee nin kale uba ekaayo isku magac yihiin marka raawigiisaan aragnay in beledkiisii garanay qaaliban dee ninkaa beledkiisu ninkii isku beledka ahaayeen buu wax kaba warinayaaye kiibaa inooga soocmaya kii kale dee taasna waa shay aada u muhima kolkol xagga irsaalkii iyo waxyaalahaasna waa lagu ogaadaayo marka ninkan waddankiisii helo kan kalena waddankiisii ama aan garanayno een garanayno bal waddankaa inuu galayo inaanu gelin haddii waddankaaba aanu gelin oo nin beledkaasiu kaba warinayo iyadna meesha irsaal inuu jiro ayaa inoo soo muuqanaysa oo inooga caddaanaysaba bal markaa waddankaoo la gartaa waa cilmi aada u weyne wax sahlan maaha waqad kaanat alcarabu carabi waxay yidhi inamaa yansibuuna waxay u abtirsan jireen ama u nisbe sheegan jireen weeye ila alqabaa'ili qabiilooyinkoodii iyo walcamaa'iri camaa'irtii iyo walcashaa'iri walbuyuuti iyo waxa weeyaan waa alfaado dee inta badan qabiiladii iyo ama shacbigii iyo wixii kasii farcoomayeyba ah taasi oo iyadu taasay u abtirsanayeenoo bal walow aan dee kutubtan qaaliban idin dhow aydaan waxyaalahan oo si fiican loo basiyo ilaa kaba helayn qaybana ay maqan tahay casharkuna kolley may waan ka gaadhsin doonaa insha allahu tacaala dee hadal ma yeelanayo waan bal marka waxa ay tahay horta si umaawardi kitaabkiisan alaxkaam asawdaaniya kuba idhaah nawowina cibaaradiisa lafteedunbuu soo naqliyaa kitaabkiisan taadiib alasmaa waluqaat qeybta dambe luqada ee qeybta asmaada maahayn ayaa waxay idhahan carab waxay dee bal marka leega xagga nasabyaasha lix arrimood bay sheegeen ama lix magacoo midi waa kala wada hooseeya ama kala wada waaweynba oo iswada hoos gelaya mid waxay idhahaan shacab oo jacalnakum shucuuban wa qabaaila de haddana qabiilo laftigan camaariyu noo dhigtayna waa jamcu camaaratin cimaarati maaha waa camaaratin ayaa camaair laguma jamciyo haddana maxaa qabiiladii iyadna kusoo xigaya camaara camaaro marka lasoo dhaafana alfaada ani no-olba kusoo xigayso badni ayaa kusoo xiga badni marka la dhaafana fakid baa kusoo xigaya fakidna fasiila cashiira iyo fasiilana waa isla mid bay noqonayaan beydkuna waaba qoyskii wax sidaasa ma sii ahan bal markaa waxay yidhaha nasabka aada u durugsan ee fog oo kale sadee cadnaan iyo qaxdan carab ay isku yihiin iyada shacbi bay kaba cabiraan oo dee qabaa'il badanna ay hoos imanayso bal markaa marka uu sii kala baxto taa ay shacbiga yidhaaheenay dee qabi ay sii kala baxaan nasabkeedu ma kala baydhaanna waxay noqonayaan qeyb kastaaba qabiilay noqonayaan oo bal haddaan soo qaadano cadnaan oo shacbi ay yidhaaheen dee mudar iyo rabiic ay u kala baxayaane mudarna waa qabiila rabiicna rabiicana waa qabiilo marka haddana qabiilada tii la yidhi ay sii kala baxdo ee nasabkeedu sii kala baydhana mid kastaba muxuu noqonayaa camaara ayuu noqonaya camaaro waxay kaba cabireen reer ka weyne gooni isu bixi kara jeedadu gooni arrimihiisoo dhan dee qabiilo kale oo uu ku tiirsadayo waxyaalaha aan uga baahnayn oo saas oo kale bal haddaan mudar joogno oo kale marka quraysh iyo kinaano iyo tamiim iyo waxyaalahaasi ay yimaadaan ayaa muxuu noqonayaa camaara ayuu noqonayaaba marka camaaradii haddana markay nasab ahaan kusii kala baxdo ayaa meeshii maxaa imanaya badni oo kale waa sida qurayshoo reer bani cabdimanaaf iyo reer bani maqsuum iyo markaa kuwaasi badni baa lagaba cabiraya badnigii markuu sii kala baxana haddana hoos loo sii dhaadhacana fakidkiibaa imanaya sida reer cabdimanaaf bani hashim iyo bani umaye iyo taasuu noqday markaa fakidkiibuu noqonaya haddana marka fakidkii sii kala baxo ee dee qoysasu sii kala baxa maqanjashilibyo yaroo hoosena fasiiluu noqonaya sida dee reer bani cabaas iyo bani abi aalib oo kale iyo markaan bani hashim eegno oo bal markaa maxay noqonaysaa fakidku yajmacu alfasaa'il oo fasaa'il baa hoos imanaysa badniguna yajmacu lfakado yajmacu lafkaad oo afkaadii baa hoos imanaysa camaaradna yajmacu lbuduun oo buduuntiibaa hoos imanaysa qabiiladna yajmacu lcamaa'ir oo camaaro kuwa ay yidhaaheen baa iyagana hoos gelaya shacbiguna yajmacu lqabaa'il dee kolkula marka haddana dadka sii bataan nasabkina sii fogaado qabiiladiibaa shacbi si rogayso oo camaaradii baa qabiilo noqonayso sidaasaa haddana loo sii durkaya marka dadka aada u sii bataan bal marka wuxuu leeyahay haddana guud ahaan waxyaalahaas iyaga carabi ibnudakrin miyay ahaayeene qabiiladooday kuma xidhnaayeen beledkooda kumay xidhnayn magaalo kumay xidhnayne taasay u abtirsan jireen walcajama ama cajab iyagu dandegaan ay ahaayeen magaalooyinkooda kuma xidhan oo ilaa shucuubiha kolkol shucuubtoodaa sare way u abtirsanayeen iyo wa rasaatiiqiha jamcu rustaaqin weeye rustaaqna waa alqura laakiin waa lafti farisi oo mucaraba weeye rasaatiiqdeeda waa qaryooyinkeeda iyo waa buldaaniha beledadeeda ayay nisbadoodu ahayd oo iyagu waa dandegaan ay ahayn oo beledkooda loo nisbeynayay wa banuu israa'iila reer banuu israa'iila ilaa asbaadi asbaadu qabaa'il bay u dhigantaa un xagga carbeed qabiile iyo sabde waa islaba mid oo dee asbaadeeda iyagu reer banuu israa'iilna waa abtirsan jireen falamaa jaa alislaamu islaamku markuu yimi wantashara uu faafay fil aqaalima aqaalimtii uu kuba faafay musibuu ilayha oo macnaa dadkii muslimiinta way degeen dhulkii la furtay basr ha noqoto shaam ciraaq dhulkii baa la wada degay magaalooyinkii walow markii hore magaalooyin kastay u degeen magaalooyinkay asaaseen basre iyo kuufa iyo reerreer baa loo degayey laakiin haddana magaaladii baa la degan yahay maxay markaa noqotay in aqaalimtoodii iyo loo nisbeeyo oo gobolkii oo dhan sida ciraaq iyo shaam iyo misri oo kale aw ilaa mudiniha wa quraha amase magaalooyinkoodiisa baqdaad iyo dee basre iyo kuufa iyo dimashq iyo iyo qaryooyinkii kaba sii farcoomayey in looba nisbeeyo ayaa markaa bilaabantay naadir bay noqotay beryihii dambe nin qabiilo loo nisbeeya way jireenba marka wuxuu uhi faman kaana min qaryatin ruuxii qaryo isagoo xaggeed kaba ahaaday ee qaryo degaankiisu ahaa falahu waxaa u sugan alintisaabu ilayha inuu qaryadii u nisbo sheegto bicayniha caynkeediiun waa qaryadii wa ilaa madiinatiha magaaladeedii inuu nisbo sheegtaana waxa weeyaan waa magaaladii weyneyd ee qaryadaasi kuba xidhnaydna waa leeyahay inshaa hadduu doono aw iqriimiha ama gobolkeedii bal matalan wuxuu leeyahay nin dee imaka jabuuti oo kale waa magaaladii weyneyd dameerjoog iyo kuwan kuba dhowdhoweyna waa qaryooyin magaaladii tabacu ahoo kale ruux hadduu qaryadii ka mid yahay inuu qaryadiisii dhaweyduu nisbo sheegtana waa leeyahay inuu intuu iska dhaafo magaaladii qaryadaasi tabacaeedu nisbo sheegtana waa leeyahay inuu gobolkii mandiqadii ay kaba tirsanayd magaaladu inuu nisbo sheegtana uu leeyahay intaba waman kaana min beldati ninkii markii hore asalkiisu belde ka soo jeedee deganaa uma intaqala minha beldadii kaba guuray ilaa kayriha keyrkeedu guuro beled kale ah labadiiba ehelkeediibuu ka mid yahay markaase falahu intisaabu waxa u sugnaaduu leeyahay hadduu markuu iskaba qoranayo ama inti nisbadii inuu u nisbo sheegtay ilaa ayihimaa shaatoodu doono ama tii hore ha noqoto ama tan dambe haba noqoteen walaxsanu sida fiicanna an yadkurmaa labadaba inuu wada sheego weeye oo uu markaa yidhaaho matalan fa yaquula matalan fulaan ashaamiyu uma alciraaqiyu ama aw idimashqiyu fulan adimashqiyu uma almisriyu oo tii dambe umada la geliyo taasna waabay roonta wanaxu dalik wa qaala bacduhum barhkood baa waxay idhaaheen kolley hadalkana culimmadu waxay u nisbeeyaan imaamkii shahiirka cabdullahi ibn mubaarak ayaa loo nisbeeyaa inamaa yasuuqu wuxuu u banaanaanayaayo ama dee iska wax laa'iq ama jaa-isa ayay iskaba noqonaysaa alintisaabu nisba sheegan ila lbeled beledkii loo nisbo sheegto idaa qaama fiiha arbaca dee caadi noqon oo waxa ay nisbadaasi saa'iq tahay markuu ruuxu afar sanadood iyo wax ka badan joogay intii afar ka yarayd weli nin hagaagu degay maaha uma nisbo sheeganayo wuxuu ihi sheekhu fii hada nadarun hadalka nadar baa ku sugan oo dee bal dee bulqini oo kale in waxay dhahan waa hadal dee aan saa adigu iska aan qiymo lahayn oon wax daliilo lahayn macnaha waxay leeyihin iyadoon muddo la xadayn ruuxu hadduu meel degay waa u nisbo sheegan karaa iyadoo muddo aynu ku xadaynna aynaa jirinoo bal markaa nadarku sheegayaana waa taasoo waa xagga taxdiidka muddada tan bay culimmadu diidan yihiin والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث وله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي وفقنا ويسر لنا إكمال هذا الكتاب اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولمؤلف أصله ولكل واد ولمن طبعه وشرحه وعلق عليه ورجعنا إليه واستفدنا منه في حال إعدادنا للدرس ولمشايخنا وعلماءهم ووالدينا ومشايخهم وعلماء المسلمين أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين aduu ilaah baa mahadle kitaabka waa inoo dhammaaday maanta ilaah baana xamdigaa leh kitaabkii inoo bilaabay inoo dhameeyey ilaahna waxaan kaba rajaynaa sidaa inoogu dhameeyeyba inoogu noogu anfaco oo dhammaanteenba aan noqono kuwa ku intifaaca fahma dabdiya oo barta baltaase kolley wax kalaam oo kaloon leeyahay ma jirta insha allahu tacaala toddobaadka soo socda horta guud ahaan waan fadhiyaynaa toddobaadka dambeeya sabtama xad bay dee noqon doontaa insha allahu tacaala bal kitaabkii kale inaan bilownay laakiin toddobaadkan soo socda imaka kitaab waxama aqri doona bidn waan iska yarnasanaynaa biidn illahi tacaala de bal waxa weeye wax kaloon dhahaa ma jirta kitaabkii anigu intii waajibkaygii ama xaggaygii kaba soo baxay dee xaggiinuu jiraayo wixii dee dadaalkiiniyo taas oo kale de mid weeyaanoo waxaad gaar ahaan idinka doonaya ma jira allahuma dee dacwo taasi waa waxa looba aqriayo ilaahay ajirna aad kaga heshid dacwada ruux saalix oo kuga duceeyaana taasna waa mid dee kolleyna berya qaarkood duco way jireen duruusta la isuga ducayn jiray culimadeennii horena way lahaydee dee kutubta bay inoogu sugeen baabkay bilaab marka kama hadlayaan soomaalida intii xernimada nidaamkeedu jiray waa jiray oo radia allahu cankum can waalidinkum tiinii uruustu kollay sad bay ahayde de mooy imika taas tiina way dhammaatay mid kaleda walaa laysma xusuusto radia allahu cankum can waalidikum walaa de waxaan filayaa cid garanaysaa waatan walaa dee dadka qaar uma garan habkii loo odhan jiray sad bay ahayde laakiin tii darsiguna dhammaatay mar kalena si laysu xusuusto ma garan karee bal muhimka aan dadaalna alla subxana wa tacaala